gobolka anigu aan mas-uulkahay ee sanaag waxaa weeye duruufta abaareed meel aad iyo aad khadiir u ah oo adag bay maraysaa xoolihii boqolkiiba siddeetan way dhammaadeen marka hore ee horraameen labaatan ka soo hadhay waa in u guurtay puntland nimankan walaala aanu deriska nahay iyo qayb inta yare booreleyda iyo xeebta ah oo twoti beersan aan ka badnayn arki maysid meel xoole ay joogaan dadkii ayuu baanu la tacaalayn annagu inta badan dhibashada way bilaabatay runtii waxaanan ururinnay oo meelaha imika dee lagu ururiyey kaamam gaadhaya ilaa labaatan way ka badan yihiin laakiin inta dadka badan ee kunka iyo siddeedda boqol iyo shanta boqol meel ay gaadhayaan ayuu baanu kaamam waaweyn u aqoonsan lahay dadkana waxaan ku wacyigelinay in aanay qobolo kasta iyo deegaan kasta iyo in kastoo tuulo ag taallaa ay tagaan tuulooyinka oo si ballaadhan ay u tagaan runtii
marka dhimashada dhimashadu waa goormay dhacday waana tir ahaan waa intee dhimashadu maalmahan iminka ina soo dhaafay qaarkood bay dhaceen muddo dhexe way dhaceen way sii horreysay dadka dhintay waa caruur waxa weeyaan waa maxaan ku dhahday dad waaweyn oo waayeela iyo haween nafaqa daraduna waxay ugu badan tahay dadka waaweyn ee da'da ah iyo caruurta iyo dumarka gaar ahaan dumarka ama isnuugta ama uurleyda ah marka gudoomiye haddaan ku weydiiyo dhimashada waxaa tiri dhowaan bay dhacday bal waxaad ii sheegtaa tira ahaan dhowaan dhimashada dhacday tiradeedu waa imise guud ahaan gobolkana intaad og tahay ka warqabtayna gudoomiyihii gobolka adiga waa imise tiradu tirada guud ahaan waa dhowr iyo labaatan shan laatan way gaarayaan waa tahay gobolka sanaag magaalada ceergaabaa ugu weyn waxaa tidhi gobolka xoolodhaqatadii ku noolayd boqolkiiba siddeetan xoolahoodii abaartu way qaadatay tobanlabaatankii ka soo hadhayna qolo gashay dhinaca puntland iyo qolo dhinaca booraleyda tagta magaalooyinka waaweyn sida ceergaaboo kale iyadoo abaartu siday u saamaysay dacasiisow abaartu way saamaysay dhulkuna waa sinmay dadku harka qabo uunbay imanayaan dadka xoolo ay ka baxeen biyaha iyo harka qabo uunbay soo doolanayaan way yimaadeen dadkuna isku nool buu ahaa xoolihii bay ku noolaayeen maadaama xoolihii ay gabeen oo ka soo dhammaadeen magaalooyinka waaweyn ee biyaha iyo harhka ay ka heliyaan waana dadku yimaadeen sidaa awgeed saamaynta ugu weyn ee ka dhacda magaalooyinka waaweyn bay dee yimaadeen dadkii dadkaasi wuxuunbay israadeen meeshii dad idinku dhow ama hadh idinku dhow ama meel biyeele idinku dhow sidaa awgeed ceergaabo iyo degmooyinka waaweyn unbaa dadka yimaadeen marka tirahaan tirahaan miyaad haysaa ceergaaboo kale dadka reemiyiga ee abaartu ay soo barkicisay ee magaalada soo galay tira ahaan cadad ahaan ma noo sheegi kartaa dadkaasna yaa wax u qabtaa maxay ku noolyihin xaaladooda maxay tahay waxa weeyaan dadka magaalada ceergaabo gudaheeda soo galay moordan waxa weeye fifteen tousand way ka badan yihin shan iyo toban kun inta imika aanu yacni isleenahay labaatan kun way gaarayaan shan iyo toban kun baa loogu dambeysay xilligii iminka laga joogo koob iyo labaatan beri ilaa iyo shan iyo labaatan beri qiyaastii shan iyo toban kun iyo dheeraad bay ahaay maanta labaatan kun way ka badan yihiin waa cergaabo oo keliya gudaheeda inta ku joogta waxaa loo qabanayaan waa loo qabtaa ilahay baa dadka wax gaarsiiya adigu shakhsiyan abaartan maxaad ku qiimayn kartaa abaartan waa simaa laydhahay abaartan lacyo badan baa loo bixiyey waa simaa abaarihii hore sagaashan jir baan waraystay boqol iyo dheeraad jir baan waraystay gobolka sanaag iyo shiikh somalilan waa meelaha cimrigoodu ay ugu fara badan yihin waa dul qaboobaah highland ah dadku aanu had iyo jeer gaboobin xoola ku noola raggii aan waraystay ee waaye aragga ah iyo haweenba umay soo joogin abaartan ka dhacday somalilan mid lamidi waa abaar aad iyo aad khatiir u ah ilaahay baan marka hore horta gargaar weydiisanay